wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland ayaa deegaanka janaac cabdalle ka dhagax dhigtay xarun haweenka wax lagu bari doono xaruntan ayaa waxaa baahi weyn u qabay haweenka ku nool deegaanka janaac cabdalle iyo tuulooyinka hoos yimaado wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa sheegtay in xaruntan haweenka lagu bari doono farsamada gacanta iyo waxbarashada aas-aasiga ah waxaan rabnaa meeshaan maanta waxaan dhagax dhigay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanta qaybteeda jannaay cabdalle halkan xarun baan ka dhisi doonnaa xaruntaas oo haweenka jannaay cabdalle lagu bari doona farsamada qaybaheeda kala duwan waxbarashadii dadka waaweyn gabdhaha aanan waxbarashada helin maxay ahayday jannaay cabdalle degan insha allaahu qaybo kala duwan ayay noqon doontaa aadaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan maanta halkaan aan ka dhagax dhigno aad iyo aada u mahadsantihiin xaruntan ayaa wax badan ka bedeli doonta baahiyaha waxbarashada ee ka jira deegaanka janaac cabdalle ee maamulka jubbaland